alxamdu lilaah rab اlcaalamiin wslى اllahu عalى muxamedi wعalى ali muxamed waxaynu ku soo jirray xadiidka lixaad baynu ku soo jirray ee ka mida jawaamic اlahbaar xadiidka aynu ku jirray waa xadiidka lixaade nuskhadda aan hayaa waxay qoraysaa cabdullaahi bnu cumar in laga warinaayo saxiixuna waxay tahay cabdullaahi bnu camrin inay tahay xadiiska cidda soo warisa waa cbdullahi bnu camr idinka cabdullahi bnu camr bu idin qoraysa laakiin waxa weeye sida uu ku saxan yahay waa can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma saasuu ku saxan yahay xadiiska xadiidka wuxuu nebigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam muslimka kaamilka inuu yahay kay muslimiintu ka badbaadaan gacantiisa iyo carabkiisaba ay ka badbaadaan bimacnaa jawaarixdiisa iyo hadalkiisaba ay ka badbaadaan marka gacan baa la sheegay waa min baabi iطlaaqi اljuzءi wa iraadat اlkul yacni juz baa la sheegay badankii ka mida waxaana loo jeedaa jirko dhan marka kii ay ka badbaadi waayaan waa muslim naaqisa looga jeedaa oo islaamnimadiisii baa wax u dhiman yihin muxaajirka yacni fadliga badanna waa ka ka hijrooday wuxuu ilaahay reebay oo bimacnaa muxaramaadka iyo sayi'aadka waa ka ka hijrooday ka dheeraaday marka waa hijra caamah ayaa la yidhahdaa hijradaas hijrada beled laga haajirayo yadana waxaa la hijra khaasa oo saynu horeba usoo sheegnay dadka qaar bay ku waajibtaa dadka qaarna kuma waajibto hijra alkhaasa laakiin hijra alcaama mukallafiinta dhammaantood waajib bay ku tahay sheekhu wuxuu yidhi wazaada الtirmidiyu wالnasaa'iyu wاlmu'minu man aminahu الnaasu calى dimaa'ihim waamwaalihim wuxuu kordhiyey tirmidi jaamiciisa waxaa caanbaxday kitaabka tirmidi in la yidhahdo sunan dabacaad fara badanna waaba lagu taabacay iyadoo sunanu tirmidi lagu qoraayo laakiin sida صaxiixa waa kitaab jaamicah ee maaha kitaab sunan ah waa jaamic jaamicana waxaa la yidhaahdaa kitaabka xadiiska ah ee kulansada siddeed nooc kulansada ayaa la yidhahdaa siddeeddaa nooc oo axkaam leh oo tafsiir leh oo caqaa'id leh oo malaaxim ama ghazawaat leh oo fitan leh yacni waxaa weeye sideed adigu markaa kuwaasi ay ka mid yihiin kitaabka kulansada ayaa waxaa la yidhaahdaa jaamic baa la yidhahdaa marka sida saxiixa waa jaamic kitaabka tirmidi ee ma aha sunan marka tirmidi waa ziyaadiyey wanasaa'iyu nasaa-ina waa siyaadiyey sunankiisa nasaa-i haddii la iطlaaqo waxay culammadu haaliban uga jeedaan الsunan الصuqrى ama almujtaba ka la soo doortay ama suqraa baa loo jeeda oo wuxuu leeyahay sunan kubra sunan la yidhaahdo ayuu leeyahay culammadii hore qaarkoodna markay iطlaaqaan rawahu النasaa'iyi waxay uga jeedeen sunan kubraha laakiin isilaaxa shaa'ica ah ee culammada badankoodu ay mareen waxay tahay rawahu النasaa'iyu haddii la iطlaaqo in looga jeedo asunan suqraa in looga jeedo assunan الsuqraa sidaasaa isilaaxa shaa'iciya wاlmu'minu man aminahu الnaasu calى dimaa'ihim waamwaalihim muminka iimaankiisu dhammayska tiran yahayna man aminahu الnaasu waa kay dadku aaminaan calaa dimaa'ihim dhiigaggooda ay ku aaminaan iyo nafahooda wa amwaalihim xoolahoodana ay ku aaminaan amina mar waxaa loo isticmaalaa waa nabadgalay yuriiduuna an ya'manuukum wa ya'manuu qawmahum marna waxaa loo isticmaalaa aaminitaanka la aaminay baa loo isticmaala hal aamanukum calayhi ila kamaa amintukum calaa akhiihi min qabl marka calaa marka lagu gudbiyo oo hal mafcuul toos loo siiyo ka kalena calaa loogu gudbiyo aaminis baa loo isticmaalaa sidaa aayaddaba ku sugan hal aamanukum calayhi ilaa kamaa amintukum calaa akhiihi min qablu marka hadda calaaba mafcuulka kale lagu gaadhsiiyey calaa dimaa'ihim wa amwaalihim waxaa looga jeedaa iitimaam baa looga jeedaa saasaa looga jeedaa saas aawadeed baa shuraaxdu markay fasirayaan waxay yidhaahdeen aminahu ka calimahu sida tuxfatu sida markaa tuxfatulaxwadigaba ku sugan aminahu ka calimahu ay i'tamanahu yacni jacaluuhu amiinan wa saaruu minhu calaa amni dimaa'ihim wa amwaalihim shuraax kale oo markaa mutacadidina saas yadaabay ku fasireen oo saaxibu fayd alqadiir iyo taysirkuba ka mid yihiin marka muuminka kaamilka ahi waa kay dadku ku aaminaan dhiigagooda iyo xoolahoodaba ay ku aaminaan waxaynay ugu aaminayaan inay isleeyihiin amni iyo nabadgeliyo ayaa kaga sugan tihiin waxaa u dhiibataan ama waxaa ku aamintaan oo uma filayaan inuu ku khiyaameeyo inuu qadri ku sameeyo ku ballan furo inuu tacadi iyo dhibaato ku sameeyo taas yadaa markaa kama filayaan marka wazaada markuu sheikhu yidhi loogama jeedo cindigiisu kaga kordhiyey isilaaxaadka culamada waa in la gartaa waa is odhan sheikhaa ku darsaday ee waxaa looga jeedaa xadiidku isagoo qadarkanna marfuuc yahay oo nebiga loo rafcinaayo ayuu sidaa ku soo wariyey ziyaadadaas iyadoo ay la socoto ha yeeshee nadar wuxuu ku sugan yahay xadiidkan tirmidi iyo nasaa'i iyo xadiidkan cabdullaahi bnu camrin ee saxiixaynku soo wariyeen dee isku saxaabi ma aha culammaduna caadatan waxay isticmaalaan haddii la yidhaahdo wazaada in xadiidkaas makhrajkiisa ay wadaagayaan oo isla saxaabigaa laga soo saaray marka hadda waa kale صaxaabi oo cabdullaahi bnu camrin ibn اlcaas lagama soo warin ziyaadadan wاlmuؤminu man aminahu الnaasu calى dimaa'ihim wa amwaalihim tirmidi iyo nasaa-i may soo warin bale kutubta kale ee sunnada kumay soo warin intaanu aragnay ziyaadadaas iyadoo xadiidkaa laftiisa cabdullaahi bnu camar ay ku sugantay marka saxaabi kastaba xadiiskiisa xadiis gaara loola dhaqmaa xadiis gaara ayaa loola dhaqmaa marka isku xadiis mar haddaynay ahayn walow matnigu isku mid ha ahaado mar hadduu saxaabigu kala duwan yahy waa kala laba xadiis saas aawadeed ayay culammadu markay zawaa'idda allifayeen الزawائد على الصحيiحayn الزawائد على البخhaaري الزawائد على الخaمسة yaعnي zawaaئidda noocaas ah dadka qaarkood markay arkaan mashaayikhdaa zawaa'idda alifay oo yidhi markaa صaxiixaynka axaadiista zawaa'idda ka a baan markaa alifayaa kitaab hebel iyo kitaab hebel iyo kitaab hebel lagu soo saaray ama sunanku waxay dheeraad kala noqdeen bukhaari iyo muslim ama ibnu maajah wuxuu dheeraad kala noqday ama waxa weeye kutub kale oo markaa mutacadid ahi waxyaalahay ziyaado kala noqdeen yani waxa weeye kitaabka caynkaa iyo caynkaa iyo caynkaasa ama intaasoo kitaab markay arkaan matnigoo isku mida waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan waxaa ku ziyaado ka yahay xadiiskan wuxuu ku sugan yahay saxiixaankeen saxiixaynku ku sugan yahay xaggu ziyaado ka yahay marka dadka qaarkood waxay ku caalaqeen xaakim axaadiisuu ku istidraakay bukhaari iyo muslim qaar ictiraadku sax yahay waa jiraan oo iyadoo xadiidku ku sugan yahay bukhaari iyo muslim uu khata'an isagu usoo saaray laakiin qaar uu ku saxan yahay ayaa dadka qaarkood ku tacniyeen markaasaa waxay yidhaahdeen bukhaari iyo muslim baa xadiiskani ku jira marka culamadu waxay tilmaameen hadday saxaabiga ku kala duwan yihiin waxa weeye yacni saniiciisu u maray xaakim waa saxan yahay waa saxan yahay waata keensatay mucaasiriinta qaarkood inay ku naqdiyaan sheekh muqbil raximah اllah axaadiis ay yidhaahdeen saxiixaynkay ku sugan tahay haddana wuxuu leeyahay waa saxiixaynka axaadiis dheeraadka ah yacni saas yadaa ay ugu naqdiyeen laakiin taa dhammaanteed waxaa keensaday jahli oo marka laga hadlaayo zawaa'idda waxaa la eegayaa matniga keliya la eegi maayo waxaa la eegayaa saxaabiga haddii labada saxaabiya ee matniga soo wariyey matnigu isku midba ha ahaadee ay kala duwanaadaan waa kala laba xadiis haddii la yidhahdo xadiiskan bukhaari iyo muslim ma soo saarin walow matniga haba soo saaro laakiin biictibaar saxaabiga marka loo eegaayo waa sax marka waxaa weeye sheekhu hadalka uu yidhi wazaada tirmidiy wannasaa'iyu laysa fii maxallih xadiidkan marka abu hurayra wahayruh baa soo wariyey tirmidi iyo nasaa'ina min xadiidi abi hurayra ka soo wariyey saxaabo kale oo aan cabdullaahi bnu camar ahayna waa laga soo wariyey oo mutacadidah oo dhowra yani intan waa laga soo wariyey waalmu'minu man aminahu الnaasu calى dimaa'ihim waamwaalihim waxaan arkay cabdullaahi bnu camar hal dariiq baa lagaga soo wariyey oo aan markaa tirmidi iyo nasaa'i iyo markaa ayna soo warin kutubtan mashhuurka ahi laakiin sanadkaasna waxa weeye waa sanad daciif ah oo waxa weeye ifriqi baa ku qaldamay almuhim aan u soo noqonno xadiidku wuxuu sheegayaa muuminka kaamilki inuu yahay kay muminiin kay dadku ku aaminaan dhiigagooda iyo xoolahooda lama odhan man aminahu lmuslimuun ee waxaa la man aminahu nnaas taasina waxay keensanaysaa yacni inay dadku yacni ku aaminayaan xoolahooda iyo dhiigagoodaba muuminkooda iyo gaalkooduba oo gaalkii hadduu marka aanu muxaarib ahayn oo xarbi ahayn aan dagaal markaa iyo jihaad aan lagula jirin ee waxa weeye uu cahdi leeyahay ama uu dimi yahay ama mid ammaan la siiyey uu yahay dee waxa weeye waa in la nabadgeliyaa gaalka xarbiga ah ayuunbaa lala dagaalamayaa bishuruudihi baana lagula dagaalamaya laakiin gaalada kale ee ama ahlu dimaha ama cahdiga leh ama ammaanka la siiyey dee waajibku wuxuu yahay in la badbaadiyo oo dhiigagooda iyo xoolahoodaba loo badbaadiyo waatuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man qatala mucaahadan yacni gaal cahdi la siiyey ka dila lam yarax raa'ixata aljanna ma uriyo urta jannada ahlu dimahana waa ta lagu sheegay aayadda tawba xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakhiruun ka ammaanka la siiyeyna aayadda tooba waata lagu sheegay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah uma abliqhu ma'mana dadka qaar waxay moodaan xagga xoolaha gaalada xoolahoodu inay iطlaaqan isaga bannaan tahay saas yadaa bay dadka qaarkood moodaan markaasaa waxaa dhacday muslimiinta qaarkood oo markaa tegey waddannada galbeedka ama yurub iyo meelaha tegey inay markaa waxa weeye yidhaahdaan waa gaal xoolihii oo saa doontaba ku qaado khiyaama haddaad ku qaadato iyo haddaad markaa waxa weeye tab kale ku qaadato iyo haddaad tuugo ku qaadato waa isku midkii ilaa ay dhacday inay dukaamo waaweyn qaarkood soo galeen dabeedna markaa ay gurteen iyagoo isla cidin ar idin arki mayso dabeedna markaa waxaa weeye kamaradaa ku xidhan kamaradihii baa duubaya wax kastuu qaaday iyo wax kastuu meelgeliyeyba ama wax kastay gelisayba hadday doonto waaba xijaaban tahay alaabtiina hoostay gashatay hadhow baa la yidhi markaysagaa keen alaabtii markaas inti waxba ma sito ama uu yidhi waxba ma sito markaasaa laga soo guray fadaa'ir markaasaa laga soo daayaa yacni telefisyoonada iyagoo dadkii la tusayo waxay markaa sameeyeen shaygaas la samaynayaa oo ah marka waxa weeye khiyaamadaas iyo tuugada xoolaha gaalada la odhanaayo wanxadayaa waa midaan markaa bannaanayn waa midaan bannaanayn oo muxarama weeye gaalka ammaanka ku siiyeyna waxaa waajiba inuu ka ammaan helo waayo macna alcahdi baad kula jirtaa haddaad doonaysa inaad la jihaaddo dhulkooda uga bax cahdigoodana uga bax laakiin cahdigoodii baan ku jiraa ammaankoodii baan ku joogaa yacani waxay isiiyeen baan cunayaa haddana waxa weeye waan xadayaa oo waa khiyaamaynayaa ta noocaasi mid ay diintu qabta maha waa arrin shareecadu beri ka tahay waa arrin shareecadu beri ka tahay ahlucilmiguna qaatibatan waxay sheegeen gaalku xaalka u ammaanku siiyo waxaa waajib kugu ah adigana inuu kaa ammaan helo waayo ammaankaasi wuxuu ka dhiganya labada tarafba inuu ka dhacay ya labada tarafba inuu ka dhacay ibnu qudaama kitaabkiisa muqniga wuxuu odhanayaa ruuxa beledka gaalada gala oo ay ammaan siiyaan waxaa isagana waajib ku ah inay ka ammaan helaan xoolahooda iyo dhiiggoodaba inay uga ammaan helaan baa waajiba haddaan markaa yacni lagu sheegin caqdiga markaa aan lagu sheegin inay ay ammaankaa helayaan iyagu haddaan lagu sheegin waa macluumun fi lmacna in lam yadkur main lam yakun madkuuran fi lafdi fa huwa macluumun fi lmacna macno ahaan baa loo garanaya macno ahaan ayaa loo garanaya waayo hadduu ogaan lahaa inaanad markaa ammaan siinayn oo aad dhabbinayso oo aad khiyaamaynayso oo aad xadayso oo aad xadhig maleegayso ammaanka kuma siiye marka saas iyadaaba odhanaya maaha ibnu qudaamo keliyana min kulli madhab madhab kasta kitaabkeeda fiqiga waa qoraya sidaa ibnu qudaama u qoray shaafici baa qoray oo umkay ku taallaa yacani culammada shaaficiye ka dambaysaa qortay yani xanaabilo iyo markaysa waxaan maalikiye iyo xanafiye mid walba markaas saas yadaa bay qorayaan marka waa mas'alo aan culammadu ku kala duwanayn muxaaribka haddaad ammaan la gasho ka warran hadduu ku siiyo muxaaribkii waxa waajib ku ah inuu ka ammaan helo ilaa ad ammaankiisa uga baxayso ka laga hadlaya waa kaas isagoo xarbi ah ayaad u gashay ama wuu ku qabtay ammaan buu ku siiyey intaad waddankiisii ammaankiisii ku joogto waxaa waajib ku ah inuu kaa ammaan helo ilaa aad uga baxdo waddankiisoo ammaankiisii aad ka baxdo intaad dimadiisii ku joogto iyo ammaankiisii iyo dhulkiisii waxa weeye inaad markaa khiyaamaysaa kuma bannaana masalada noocaasi waa mas'ala culamadu isla ogol yihiin oo markaa aynay ku kala duwanayn waynu garan karaa xadiiskii muqiirata bnu shucba isagoo gaalo aan muslimba ahayn baa niman gaala aysa soo raaceen hadda u fiirsa qisada waxay u tageen madax bay u tageen madaxda marka waxa weeye masar iyo meelahaas xoolay ka soo qaateen dabeedna markuu ka soo noqdeen ayuu nimankii la socdayna laayay xoolihiina ka haysta madiina buu iska dhiibay wuu islaamay xoolihiina waa wataa nabigu wuxuu ku yihi salى اllahu alيه wasalam ama alslaamu fanaqbal minka waama almaalu falastu minhu fi shay hadda waa hanimo annaga u xaqleenna si xoolaha ma odhan kuwa laga soo qaadayna waa gaalo ee lagu soo laayey maalkan waxba kagama sugni baa nebigu yidhi sala allahu alay slam yani beri baan ka ah bukhaari baa saxiixa kuso wariyey riwaayada abu daawuudku waxay sheegaysaa wa ama almaalu fa inahu gadrun walaa xaajata lana bih maalkani ballanfur weeye danna uma lihin oo wax dan aanu ku lahnay ma jirto qadri maxay ku noqotay qadri waxay ku noqotay dad safar ku wada jiro oo socdaala bay ahaayeen hadda ballanay galeen oo qawlii ma jiro oo ay leeyihiin war waxaa ammaan baa inoo xidhan inaynu isbadbaadinno ee shuraaxda axaadiistu markay fasirayaan xaafid ibnu xajar iyo cayni iyo waxa weeye markaa saaxibu cawni almacbuud dhammaan markay fasirayaan waxay ku fasirayaan qadri waxay u noqotay dadkan rafiiqa ahee wada socdaa xagga macno ahaan waxay ka dhigan tahay ammaan baa inoo dhaxeeya walow yaan afkaba laga sheeginayn oo ruuxu ruuxuu la saaxiib yahay ee safar kula jiro dee cadow iska eegaayo maaha cadow iska eegaayo ma aha waxaa la garanayaa inuu ruuxaasi yahay dee ruux markaa saaxiib la ah oo aanu hadda markaa aanu iska jiray marka macno ahaan baa la garanaya in ammaan ka dhexeeyo kollay masalada noocaasa ah mawaadic kale ay ku habboon tahay hadda waxa weeye istidraad ahaanun baanu galay ciddii markaa tafsiil ka badan usii baahan ha raajacdo kollay maqaal iga duuban oo markaysa markaa manhajii aa ka helaysaan oo cunwaankeeda markaa la yidhaha sabiga rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo gaalada inoo timaada yacni markaa iyo cidda ammaan kale iyo ashyaada noocaasa ku saabsan taasaa markaa nuquul badan oo mawduuca ku saabsan iyo dawaabidda ay culammadu sheegeen aa ka heli doontaan ciddii u baahani markaa ha raajacdo marka muuminku waa kay dadku ka nabad galaan yacni gaalka xarbiga ah wuxuu dhiiggiisa iyo xoolihiisu ku bannaan yahay jihaad jihaad buu ku bannaan yahay laakiin waa kuu imanayaa waa isu kaa dhiibayaayo yacni markaad ammaan isiisiya degganaansho baan ku sirayaa ku khiyaamaynayaa ku xadayaa taasi ma aha markaa miduu ku bannaan yahay waa qadri iyo khiyaano shareecadana kuma bannaana waa mid xaaraana kasabkii xoolaha lagu qaatayna waa xoolo xaaraana wey wa zaada albayhaqiyu walmujaahidu man jaahada nafsahu fii taacati illaah bayhaqi wuxuu kordhiyey oo ziyaadiyey walmujaahidu ka waxa weeye mujaahidka ahi man jaahada nafsahu waa ka la jihaaday naftiisa fii taacati illaah ilahay taacadiisa kula jihaaday ilaahay taacadiisa daraaddeed kula jihaaday mala shalay waxaan idhi baan filayaa intanna hadda walmujaahidu man jaahada nafsahu fii taacati illaah albaani waa taxsiiniye taasna waxaa weeye daakirada uun sidii ku sugnayd baan soo naqliyey aniga kollay sida idinku qorantahay iguma qorayn markaa sida sawaabkii waxay tahay waa inuu saxiixiyey oo wuxuu idhi sanadkiisu waa saxiix hayruhu min ahli cilmi oo hore u saxiixiyeyna waa jiraan sida tirmidi wahayruh bayhaqi kollay waxay culammadu yidhahdeen wuxuu ku soo wariyey oo qaar badani u nisbeeyeen shucabuliimaanka nuskadda kollay aan hadda hayo ee kitaabkanna waxaa ku qoran sunankubraha inuu soo wariyey raqam iyo jus baanu sheegay mawdica uu sheegayna kama helin mashaayikh badanna waxaan arkay iyagoo u nisbaynaya shucabuliimaanka inuu ku soo wariyey bayhaqi haddii la iطlaaqo waxaasuu soo wariyey waxay ku dhacdaa sunan kubraha in looga jeedo ama kutubta kale haddii looga jeedo oo alqada walqadar uu ku soo wariyey ama sunan suqra uu ku soo wariyey ama shucabuliimaanka uu ku soo wariyey ama kuwa la midka ah waa la qaydaa waa la qaydaa marka almuhim xadiidkan maan ta'akudin sunanukubra inuu ku sugan yahaye baadhbaadhistaan baadhbaadhayna iima suuro gelinoo maan helin ee haddii aanu sunankubre ku soo warin waxaa habboonayd in la qaydo lagu qaydo fii shucab iliimaan shucab liimaan inuu ku jirana waa muxaqaq oo waa la hubaa lafdiga ziyaadada uu sheekhu ka cabbiray ma habboonayn ziyaado inuu ka cabbiro waayo isku xadiis ma aha xadiidkan waxaa la gaar noqday fadaalatu bnu cubayd ayaa soo wariyey oo saxaabigiisu waa fadaalatu bnu cubayd waxaana soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu xibbaan iyo xaakim iyo imaam axmed iyo طabaraani fi اlkabiir wa kadalika albayhaqi fi shucab اliimaan dhammaan waxay ka soo wariyeen min xadiisi fadaalati bni cubayd bay ka soo wariyeen sanadkiisuna waa saxiix albanina saxiixu اljaabica iyo silsila saxiixa labada waa ku saxiixinaya jihaadkii waa laba nooc waa jihaad gaalada lala jihaadayo oo kufaartii xarbiyiinta ahayd baa lala jihaadaya iyo jihaad nafta iyo shayطaanka lala jihaadayo marka xadiidkani wuxuu ka hadlayaa jihaadka nafta iyo shayطaanka lala jihaadayo ayuu ka hadlaya wاlmujaahidu man jahada nafsahu fii طaacat الlah alfaadda qaarkoodna man jaahada hawaahu baa ku soo aroortay marka jihaadu nafsi waa jiraa in nafta lala jihaado waaladiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana aayadda culammadu waxay dhahen waa makiya oo jihaadkii dagaalka ahaa ee gaalada lala jihaadayey xarbiyiinta ah intaan la sharciyeyn ka hor ayaa aayaddaas soo degtay marka waa jihaadkii aacada lagu jihaadayey ee nafta iyo hawada lala jihaadayay saasay culamadu yidhahdeen marka ruuxu naftiisi wuxuu kala jihaadayaa cadowga shayطaankaa buu kala jihaadaya waayo shayطaankii wuxuu doonayaa inuu lumiyo inuu shubahaad ku abuuro oo ishkaalla ku rido wuxuu doonayaa shahawaadka inuu u qurxiyo wuxuu doonayaa taacada inuu iska hor taago marka taasuu kala jihaadaya taas ayuu kala jihaadaya waxaanu kula dadaalayaa inuu taacaadkii la yimaado macaasidina ka dheeraadu kula kula dadaalaya naftiisa jihaadka kalena waa jihaadkii gaalada lala jihaadayey oo muqaatalaة الكufaar الxarbiyiin liiqaamaةi diin الإسlaam ama liiqaamati kalimat الlah gaalada xarbiyiinta in lala dagaalamo oo lagula dagaalamo si diinta ilaahay loo ogo ama kelmadda ilaahay ay u sarrayso kaasina waa jihaadkii gacanta waa jihaadkii gaalada lala jihaaday marka labada jihaad waxaa horreeya jihaadka nafta lala jihaadayo waayo naftii haddaan lala jihaadin oo daacadii aan lagula jihaadin jihaadkii gaalada lala jihaadayeyna wax wanaagsan laga keeni maayo oo guul lagama keenayo waayo macaasidii haddaan laga dheeraan waajibaadkiina lala iman oo sharcigii aan marka hore nafta lagula jihaadin oo lagu toosin dee waxaa dagaalkiina ka imanaya jab in lagu jabo ayaa ka imanaysa marka marka hore nafta marka in lala jihaado oo daacada lagula jihaado baa muqadam ka ah oo ka horraysa in gaalada lala jihaado mid walbana fadli baa ku jira labada cadow cadowga shayطaanka iyo cadowga gaaladu waa kala daran yihin waxa daran cadowga shayطaanka waxay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkood waxaan filayaa ibnuاlqayim inuu ahaa cadowga gaaladu ruuxay dilaan waa shahiid laakiin cadowga shayطaanku qofku dilo ya dee kaasi wuxuu noqoy mid hoogey siduu u dilayaana waxay noqonaysaa dee inuu gaalaysiiyo cadowga gaaladu ruuxay ka qaalib noqdaan aan waxoodii raacin laakiin ay ka gacan sarreeyaan isagii waxa uu noqonayaa mid daaco ku jira sabirka uu sabraayo iyo karaahiyiska uu karaahiyaysanaayo iyo nacaybka uu nacaayo iyo hadduu awoodi karaayo inuu suuliyo tamaniga uu tamaniyayo inuu suuliyo xaala uu ku markaa aakhiro xumaysanaayo kuma jiro haddaanu raacin hadduu raaco waa halkeeda kaasi waa miduu ka qaalib noqdayoo yacni qalbi ahaan ayuu u dilay laakiin haddaanu qofku raacin laakiin laga awood batay uun uuse ka soo taagan yahay oo nacaayo karaahiyaysanaayo dhibtiina sabrayo tamaniyayana hadduu awoodi kari lahaa inuu suuliyo dee lama odhanaayo aakhiro ruuxa waxaa lagu cadaabayaa maxay gaala u guulaysatay waayo nasriga ilahay baa haya wama annasru ila min cindi illaah marka isagu waajibkii saaraa haddii aanu ka tegin gaalaa ka awood badatay ruuxu kuma aakhiro xumaysanayo laakiin shaydaanku kuu qof shaydaanku laakiin shaydaanku qofku qalbigiisa ka qaalib noqdo qofkaasi wuxuu yahay yacni qofuu lumiyey marka jihaadka nafta lala jihaadayaa waa arrin aad iyo aad u muhima fadli badan ku sugan yahy culamada qaarkood waxay yidhaahdeen labada jihaad waxaa fadli badan yacni jihaadka nafta laakiin sida saxiixa ah waa in jihaadka gaalada lala jihaadayaa ay tahay afdalka haddii asalka islaamnimo ruux ay u sugnaatay asal islaamnimo ruuxayna u sugnaan oo kufri ku sugan dee jihaadba uma yaal oo wax jihaadaba lama iman xataa muslimiinta jihaadaysa hadduu gaalku raaco dee isagu ma jihaadayo laakiin ruux haddii asalka islaamnimo u sugan yahay yacni jihaad ulkufaar ayaa maadaama uu isagu mashaqo badan yahay oo dhibaato badan yahay isagaa markaa wax waaya afdala halka ansaxo yaroo istidraaka waxaa jira jihaadka dacwada ayaa isaguna jira oo in khayrka nashrinta la nashrinaayo lagu jihaado marka jihaadka dacwadana qur'aanka laftiisa waa lagu tilmaamay oo allah wuxuu yidhi wajaahidhum bihi jihaadan kabiira bihi ay bilqur'aan qur'aanka kula jihaad jihaad weyn marka mufaadaladu waxay ku saabsanayd jihaadka dacwada yacni lagu jihaadayo iyo jihaadka gaalada lala jihaadayo iyo maa fadli badan taas bay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxa fadli badan jihaadu dacwa afdal min jihaad alqitaal jihaadka dacwadu waa ka fadli badan yahay jihaadka qitaalka waana sida alcalaamatu ibnuulqayim wahayruh ay markaa cabireen oo ay tilmaameen laakiin culamada qaarkood waxay tilmaameen sida fawsaaniyo ka fadliga badan inuu yahay jihaadka qitaalka ah ee dagaalkaa inuu yahay ka afdalka ah amaa kan nafta lala jihaadayo waxay u qaybsantaa waajibaadku waajibaad jihaadkii ka weyn iyo waajibaad aan ka weynayn jihaadka oo ka fadli badnayn marka waajibaadka jihaadka ka weyni jihaadkii waa ka fadli badan yihiin yacni hadday waxa weeye arkaanta tahay yacni waxa weye arkaantu waa ka fadli badan yihiin dee jihaadkii waa arkaanulislaam dee waxa weeye waa akbar min aljihaad jihaadkii waa ka weyn waana asalkii wax ku dhismayeen marka waxay u qaybsamaan calaa kulli xaal umuuraha kale ee shareecadu ee qofku uu kula dadaalayo kula jihaadayo naftiisa inuu la yimaado daacaadka muxaramaadkana inuu ka dheeraado yacni qaar jihaadkii gaalada ka weyn iyo qaar aan ka weynayn nooc walba way leeyihiin oo waa u qaybsamaan الحديث السابع khisaal lmunaafiq wuxuu halkanna sheikhu kaga hadlayaa ama keenay xadiid ka hadlaaya munaafiqa sifooyinkiis iyo khasladiis alxadiidu asaabic waa xadiidka toddobaad can cabdullaahi bni camrin cabdullaahi bnu camrin ibn alcaas cabdullaahi bnu camr ibn alcaas waxaa bukhaari iyo muslim ka soo wariyey radia allahu canhuma labadoodaba ilaa raalliha ka noqdo cabdullaahi iyo aabbihiibe qaala wuxuu yidhi qaala rasuul lahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi rasuulka ilaahay arbacun man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisa arbacun yacni afar khaslo ama afar sifo man kuna fiihi kay ku dhex sugan yihiin kaana munaafiqan khaalisa wuxuu noqonayaa munaafiq nifaaqiisu badhax la yahay oo saafi yahay ayuu noqonaya waman kaanat fiihi khaslatun minhunna kay ku sugan tahay sifo ama khaslad ka mida afartaasi ay ku sugan tahay kaanat fiihi khaslatun min alnifaaqi xataa yadacahaa waxaa ku sugnaatay khaslo ama sifo nifaaqa ka mida ilaa uu khasladaa ka tegaayo yacnii khasladaa ilaa uu ka tegaayo khasladaa nifaaqiyo waa ku sugnaanaysa ida tumina khaan marka la aamino waa khiyaameeya waidaa xadaa kadab markuu sheekeeyana been buu sheegaa waidaa caahada hadar markuu cid la ballamana waa ku ballan furaa oo ballankiibuu buriyaa waidaa khaasama fajar markuu doodana yacnii fujuur iyo dembi buu la yimaadaa oo bimacnaa xaqii buu ka iishaa oo dembi iyo macsiyuu la yimaadaa muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim ayaa labaduba soo wariyeen xadiidka waxaa kaloo laga soo wariyey mid la macno ah ama ku macno dhow min xadiisi abi hurayra inuu nabigu yidhi salى اllahu alيه wasalam aayat lmunaafiqi halaaث munaafiqa calaamaddiisu waa saddex lafdi kale waxaa ku soo aroortay min calaamaati اlmunaafiqi halaaث calaamadaha munaafiqay ka mid ahaatay saddex xadiidka abi hurayra waxaa ku sugnayd riwaayaadkiisa qaarkood ziyaado wain saama wasallaa wazacama annahu muslim yacni haba soomo oo ha tukado oo ha sheegto inuu muslim yahaye waa munaafiq saxaabo kaloo laga soo wariyey xadiidkanna waa jiraan almuhim xadiidku wuxuu sheegayaa munaafiqu sifooyinuu leeyahay munaafiqina waxaa weeye waa ruuxa wanaag iyo khayrna muujista xumaanna qarsada kaasaa waxaa la yidhahdaa munaafiq sidaa markaa lagu tacriifiyo labadii noocee nifaaquba waa soo gudagelayaan nifaaqii weynaa ee weynaanshaha badnaa iyo nifaaqii ka sokeeyey nifaaqulakbarka ee asqarka ahaa oo marna ruuxu wuxuu qarsanayaa gaalnimo islaamnimona waa muujisanayaa waa anifaaqu lakbar waa nifaaqii ictiqaadiga ahaa waana ka waciidku ku soo arooray inuu naarta tabaqadda ugu hoosaysa u gelayo ina almunaafiqiina fi darki اlasfali min annaar marka gaalnimuu qarsanayaa islaamnimo iyo iimaanna waa muujisanaya kaasi waa gaal buu hoosta ka yahay gaal ayuu hoosta ka yahay korka laakiin islaamnimuu muujisanaya aakhirana wuxuu yeelanayaa axkaamta gaalada naartana waa ku waarayaa abad alaabaa tabaqadda naarta ugu hoosaysana waa gelayaa maadaama uu gaalnimo ku dhintay walow gaalnimadaasi haba ahaato miduu qarsanaya nifaaqa kale waxa la yhaha nifaaq camali ama nifaaq asqar waa nifaaq camalka loo nisbeeyey ama nifaaqka weyn ka yar waa nifaaqa wey kaas wuxuu qarsanayaa anwaac shar ah ama wax sharuu qarsanaya khayrna waa muujisanaya khayrna waa muujisanaya xadiidkanna waxaa lagu xambaaray nifaaqii camaliga ahaa in looga jeedo kaasaa lagu xambaaray marka uu nabigu yihi salى اllahu alيyه wasalam arbacu man kuna fiihi kana munaafiqan khaaliصan waxaa loo jeedaa munaafiq nifaaqiisu uu camali yahay oo khaalisa loo jeedaa loogama jeedo munaafiqan khaalisan afartan khasle hadduu ruuxu la yimaado milladda waa ka baxay oo waa gaaloobay oo kuwii naarta ku waarayuu ka mid yahay loogama jeedo waayo ahlu sunna waljamaca waxay ku ijmaacsan yihiin ijmaac afartan umuurood in ruuxa la aamino uu khiyaameeyo oo axaadu nnaas ay wax ku aaminaan oo ammaanoodkoodii uu khiyaameeyo inuu dadka markuu u sheekaynayo uu been u sheego laakiin ilaah iyo rasuulkiisa aanu been ka sheegin inuu dadka u ballan qaado oo uu ballanka kaga baxo inuu dadka la doodo oo doodda uu ku been sheego ahlu sunnuhu waxay ku ijmaacsan yihiin inaanay gaalnimo akbarah oo milladda lagaga baxayo intaasi ayna ahayn waxay keensatay culamada qaarkood inay ku fasiraan wax khaas ah oo yidhahdaan idaa tumina khaan waxaa looga jeedaa ammaano gaaroo ilaah iyo rasuulkiisu waxay ku aamineen buu khiyaameeyey oo takaaliiftiiya sharaa'icdii ah wa idaa xaddaa kadabna waxaa looga jeedaa yacni ilaah iyo rasuulkiisu ka been sheegaya oo waxaynay odhannin buu ilaahay ku been abuuranaya oo rasuulkiisu ku been abuuranaya rasuulki ilaahay intay u ballan qaadaan ballanka kaga baxayeen laakiin ashyaada noocaasi cumuumka xadiiska mid waafaqaysa maaha yaani waa ta'wiil macno khaasa lagu awilaayo alfaaddanna waa alfaad caama idaa tumina khan yani ficlu shardigu wuxuu faa'iideynayaa cumuum cumuum buu faa'ideynaya waayo macna ahaan waxay ka dhigan tahay nakira fii siyaaqi shardi meesha inay taallo saasay ka dhigan tahay oo siday markaa culammadu tilmaamaan afcaashu waa nakiraat macno masderna mudamman bay u yihiin waa tadmiinsanayaan oo waa koobsanayaan marka waxay ka dhigan tahay idaa tumina iitimaanan saasoo kale ay ka dhigan tahay marka cumuum buu faa'ideynaya saas aawadee saaxibulmalaaqi markuu sheegaayo siiqa cumuumka ficilka shardiga la geliyey cumuum inuu faa'iideeyo waa ku soo daray wanaxwu laa sharibta aw in shariba watafaquu in masdarun qad juliba yani siiqa cumuumka waxaa ka mid a laa sharibtu aw in shariba yani ficilkii nafyigu galay iyo ficilkii shardigu galay waa min adawaati اlcumuum watafaquu in masdarun qad juliba khilaaf yaroo afiifa ku jiro xanafiyadaa diidan yani waxaa weeye ficilkaasi haddaan masder lagu adkayn inuu cumuum faa'idaynayo lakiin culamada kale qaatibatan waxay qabaan inuu cumuum faa'idaynayo sidoodaana saxiixa marka waxay isku waafaqeen haddii masder la soo jillaabo oo laa sharibtu shurban la yidhaahdo inuu cumuum faa'idaynayo waa isku waafaqeen almuhim sida horena jamaahiirtaa qabta marka almuhim xadiidku wuxuu sheegaya idaa tumina khan wa idaa xadaa kadab marka cumuum buu faa'idaynaya yani suuro gaara keliya kuma saabsana haddii la yahay nebigay u ballan qaadeenoo kaga baxeenna dee waata keensatay culamada qaarkood in la yahay casrigii nebiga ayuu xadiiskani ku ku saabsanaa oo cusuurta kale maxaa ka saaray ila xadiidku asmaantu ku caam yahay casrigii nebiga iyo zamankii nebiga see logu gaar yeelaya saas aawodee ahlucilmigu waxay tilmaameen in markaa waxa weeye nifaaqi camaligaa xadiiskana sheegaya xasanulbasri waa ki yidhi intaana xasanulbasri sheegin imaamu tirmidi markuu soo arooriyo xadiidka wuxuu odhanayaa nifaaqii inuu u qaybsamo yacni mid camali ah iyo mid aan camali ahayn ayuu sheegay dabeedna wuxuu ihi camalku saasuu ku sugan yahay ahlucilmigu inay saas tahay xadiiskana noocaa sheegay camalkii ahlucilmiga yani saasuu u nisbeeyey markaasuu deed soo aroorinaya asarka xasanulbasri inuu hi nifaaqu annifaaqu nifaaqaan nifaaqu takdiib wa nifaaqu camal nifaaq waa laba nifaaq waa nifaaq beenin ah iyo nifaaq camal ah marka xadiidkani calaa kulli xaal nifaaqa camalka ayuu ku saabsan yahay marka munaafiqan khaalisan waxaa loo jeedaa munaafiq khaalisa oo nifaaqiisu camali yahay baa loo jeeda kuwa nifaaqa ictiqaadiga ku sugan sifooyinkan iyo sifooyin kaleba waa leeyihi laakiin ruux kasta oo sifaatkani ku sugan yahay ma aha inuu nifaaqiisu ictiqaad yahay ee bacdi ka midana nifaaqoodu waa ictiqaadi oo haddii kufrigii la qarsanaya ay u raacdo bacdi ka midina akhlaaqdii iyo dhaqamadii munaafiqiintuu la yimi oo munaafiqiintii buu shabbahay oo nifaaqulcamal nifaaq la yidhaahdo ayuu markaa la yimi marka wuxuu noqonayaa nifaaqun duuna nifaaq sida bukhaariba saxiixiisa u baabaystay baabun nifaaqun duuna nifaaq markaasuu xadiiska soo aroorinaya marka nifaaqa uu xadiisku sheegayaa waa nifaaq asqar ama waa nifaaqun duuna nifaaq ida tumina khaan qofka haddii la aamino inuu khiyaameeyo ma bannaana ciddii ku aamintay waa inaad khiyaamayn lama sheegin cidda aamintay ciddii aaminta waa inaanu khiyaamayn saas aawoodee culammadu markay ka hadlayaan masalatu dafri waa ruux xoolaa laga hayaa oo ruuxaasi ka dhacay dabeedna xoolo uu leeyahay baa gacantiisii soo galay qofkaasi isagaanu ogayn qadarkii xoolihiisa ee uu kaasi ka dulmiyey ma qaadan karaa mise ma qaadan karo culamadu aqwaal bay ka leeyihin waana isku khilaafaan saddex qowl baa ku sugan culamada qaarkood uu arrinka keensaday inay tafsiiliyaan oo yidhaahdaan haddii xoolahaasi tahay wax lagu aaminay ma qaadan karo walaa takhun man khaanak xadiis baa yaallo sheegaya kii ku khiyaameeya ha khiyaamayn xadiidkana idaa tumina khaan buu sheegaya laakiin hadduu ariiq kale oo ammaano aan ahayn xoolahaasi ku soo galaan ama uu ku helo shay yaqiinana ay tahay xoolahaa inuu ka hayo dulmi uga qaaday isagu qadarkii xoolihiisii waa ka goosan karaa laakiin haddii ammaano ay ku soo gashay maya hadduu sheekeeyo been buu sheegaa oo marka uu sheekaynayo dadka u sheekaynayo waa been sheegaa beentu waa maxay been waxaa la yidhahdaa alikhbaaru bima yukhaalifu اlwaaqic waa in laga warramo waxa waaqica khilaafsan ayaa been la yidhahdaa alimaamu nawowi wuxuu odhanaya ahlu sunnuhu waxay yidhahdeen been waxaa la yidhaahdaa ka warranka laga warramo waxa waaqica khilaafsan kitaabkiisa aladkaar buu ku odhanaya marka wixii waaqica khilaafsan ka warranka laga warramaa oo lagaga warramaa wax waaqica khilaafsan oo aan jirin la yidhahda saasay ahayd saasay tahay saasaa wax u dhaceen saasuu yidhi waanu odhan waxay noqonaysaa kadib tacriifka beenta la tacriifinayo looma shardiyo camdi arrinkaasi inuu dhacay barheedh inuu u dhacay looma shardiyo hama ama ha u barheedho ama yaanu u barheedhine waxa waaqica khilaafsan hadduu ka warramo oo si waaqicii khilaafsan uga warramo waxay noqonaysaa inuu been sheegay ha yeeshee culammadu waxay u qaybiyeen beentii laba qaybood kadibu camdin iyo kadibu khata waa been khata ah iyo been barheedh ah labadaasay u qaybiyeen marka dembigu inuu ka dhalanaayo beenta barheedhkaa shaki kuma jiro laakiin ta kaleba been waa lagu iطlaaqaa walow khaطaba ha ahaatee waidaa xadaa kadab waidaa cahada qadar markuu cid u ballan qaado ballankii waa buriyaa waa ku ballan furaa waa ku ballan furaa waxaana loo jeedaa waxa lagu ballamayaa waa inay ahaatay wax aan shareecada ka hor imanayn laakiin wax shareecada ka hor imanaya haddii lagu ballamo alwaajibu naqduh waxaa waajiba in la buriyo ruuxiina loo sheego la yidhaahdo waxaanan sidaa u fulinaynin dee waxay ahayd markaa shay shareecada khilaafsan yani saas yadaa wey laakiin wixii shareecada aan ka hor imanayn ee cid lagula ballamo waa in ballankii loo oofiyaa oo aan ballankii lagaga bixin oo qadri lagu samayn walow cidda lagula ballamay gaalaba ha noqoto oo imika mucaahadiinta yacni ballamada markaa lala gelaayo dee qadri in lagu sameeyo oo ballankii lagu buriyo o lagu ballan furaa dee waa mid madmuuma waima takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa laakiin iyadoo aan ballankii lagu tuurin oo lagu odhan maanta laga bilaabo ballan inooma dhexeeyo sida aayadda anfaal sheegayso waima takhaafanna min qowmin khiyaanatan fanbid ilayhim calaa sawaa yacni sida aayaddu sheegayso aayat lanfaal haddii markaa qolo looga boqo oo qaraa'in iyo amaaraad ay meesha yaalliin inay khiyaamo soo wadaan laakiin si cad aynay ballankii u burin fanbid ilayhim fanbid ilayhim calaa sawaa si cad ugu tuur ballankii oo waxaa tiaa maanta laga bilaabo ballan inooma dhexeeyo laakiin si cad iyagu naqdi hadday u sameeyaan oo ballankii u buriyaan oo wax muqhtadihii cahdiga ka hor imanaaya iyagu la yimaadaan oo si cad ula yimaadaan ee aynay qaraa'in keliya ahayn iyadu nabdi uma baahna tuuris lagu tuuro uma baahna marka waida caahada qadar waidaa khaasama fajar markuu doodo gar naqsado dembi buu samaynayaa oo waa been sheegaya fujuur buu la imanaya yani ashyaadaasi dhammaantood waa khisaal nifaaqiya yacni ayna habboon tahay in laga toobad keeno aad iyo aad la ysaga ilaaliyo naftana la fitisho oo laga baadho oo waxa weeye khasla ka midi ruux hadday ku sugan tahay uu ka toobad keenoo iska no ka noqdo waajibku waa saas yada wey beentana markaa waxbaa aad iyo aad in laysaga jiro ayaa markaa habboon waayo si yarbaa qofka ay u soo geli kartaa marka wixii uu ruuxu ka shakiyo inaanu xataa xikaayoon baa habboon aanu markaa sheegin si aanu been ugu dhicin si aanu been ugu dhicin hadduu ruuxuna caadaysto beenta dee khatar bay markaa gelinaysaa oo waxay u sababaysaa dee naar xadiiska waa kii sheegaayey ruuxu marka waxa weeye waa been sheegayaa yacni ruuxu markaa kama suulaayo inuu been sheego oo u beentana ku dadaalo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro inuu yahay kadaab kadaab ila ilahay agtiisa looga qoro marka aad iyo aad waxa habboon in la yska jiro oo sidqiga aad lagu dadaalo runta lagu dadaalo beentana la iska ilaaliyo xataa carruurta in loo been sheego ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yani waxay ka mid tahay milkadib axaadiis bayna u deliishadeen in lam tucطihaa kutibat calayka kadba ya wuxuu nebigu arkay sala allahu alayه wasalam gabadh beenbeeninaysa ilmo yar oo le waxbaan ku siinayaa haddaad siin weyda buu yidhi waxaa laguu qorayaa been in lam tucطihaa kutibat calayka kadba marka beenta in aad iyo aad laysaga jiro aad laysaga ilaaliyo ayaa habboon aad baynay u khatar badan tahay beentu alxadiiث الثaamin raddu kayd الشhayطaani wa tajdiid اliimaan dhagarta shayطaanka in la celiyo oo la diido iimaankana la jadiidiyo o la cusboonaysiiyo الxadيiث الثاmن xadiiثka sideedaad عan أbي هurayرaةa رadي الlaه عanه waxa bukhaariyo msلim ay ka soo wariyeen abu hurayra ilaa raalliha ka noqdee yani raalli ahaanshaa u siyaadiye qaala wuxuu yihi qaala rasuul اlahi slى الlaه عalيه waسلم wuxuu yihi rasuulka ilaahay yأti الشhayطaaن أxadaكم waa imanaya shayطaanku أxadaكum midkiin buu u imanaya oo fayaquulu wuxuu odhanaya man khalaqa kada yaa abuuray yani waxaas yaa abuuray kaas yaa abuuray man khalaqa kada yaa abuuray waxaa xataa yaquula ilaa uu ka yidhaahdo man khalaqa allah yaa ilaahay abuuray ilaa uu ka yidhaahdo yaa abuuray ilaahay ilaa uu ka yidhahdo shaytaankii baa waxaa qalbiga ugu ridaya waa waswaas shayطaan weeye faidaa balagahu markuu qadarkaa gaadho falyastacid biاllaah ha magan galo ilaahay oo acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim ha yidhahdo walyantahi ha ka reebtoomo oo ha ka joogo muttafaqu calayhi waa la isku waafaqsan yahay oo bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey wa fii lafdin waxaa ku sugnaa lafdi xadiidka ka mid ah falyaqul aamantu billaahi wa rusulih ha yidhaahdo waxaan rumeeyey ilaahay iyo rasuulladiisaan rumeeyey ilaahay iyo rasuulladiisaan rumeeyey ha yidhaahdo wa fii lafdin lafdi kale oo markaa xadiidka ka mid ah waxaa ku sugnaa laa yazaalu الnaasu yatasaa'aluuna kama baxayaane way ahaanayaan dadku qaar isweydiinaya laa yazaalu nafyu nafyi isbaatun wax la nafiyey haddii la sii nafiyo waxay noqotaa musbat wax la sugay zaala yazaalu baa waxay leedahay macno nafyi markaasaa laa oo xarfu nafyi ahina waa gashay laba nafyi baa iska daba dhacay labadii nafyi markay iska daba dhaceen macnuhu wuxuu noqday musbat laa yazaalu an yakuunu الnaasu bay la macno tahay laa yazaalu الnaasu an yakuunu الnaasu yacni kama suulayaane way ahaanayaan dadku yatasaa'aluuna qaar wax isweydiinayay ahaanayaan xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan man khalaqa allah yaa abuuray ilaahay ilaa ay ka yidhahdaan nuskhadda aan hayaa kolley waxay qoraysaa yaquuluuna laakiin sida asalka ku sugan ee kutubta asalkee soo warisay ay qorayso yacni yaquuluuna marka waxa ma ahe xataa yaquulu wey waana waxa weeye qaayo ahaan baa loo isticmaalay marka waxa weeye qawaacidda lafteeduna waxay keensanaysaa in marka waxa weeye nuunka la jaro xataa yaquulu man khalaqa allah ilaa ay ka yidhaahdaan man khalaqa allah yaa abuuray ilaahay labadan lafdi ee dambe markaa lafdi muslim baa soo wariyey oo waxa uu isku xadiis keliyaanay ahayd isku xadiis keliyaanuu ahaa laa yazaalu الnaasu yatasaa'aluuna xataa yuqaala hada khalaqa allah اlkhalqa faman khalaqa allah faman wajada min dalika shayئa falyaqul aamantu biاllaahi wa rusulih marka riwaayaa sii siyaadisay wa rusulih xadiidkani waxa uu ku saabsan yahay dhagarta shayطaanka in la iska ilaaliyo shayطaanku qofka mar kasta inuu dhagruu doonaya waa cadow inagu lamaan oo aan inaga hadhayn mar walbana doonaya inuuna hufiyo qofka wuxuu doonayaa inuu lumiyo daacada inuu ka saaruu rabaa marka dadka qaar ba dee sibuu u lumiyaa marka ugu horraysa qofka gaalnimo ugu yeedhaa gaalnimadii hadduu ka diido bidcuu ugu yeedhaa bidcada hadduu ka diido dembi kabaa'iru ugu yeedhaa dembiga kabaa'irka hadduu ka diido dembi sakhiira a buu ugu yeedhaa ama sakhaa'ir sakhaa'irta hadduu ka diido wuxuu ugu yeedhaa mubaaxaadko inuu daacada ka tago haata fuduululmubaaxaat la yimaado ya si aan ajar weyn aanu u helin mubaaxyada inuu la yimaado ugu yeedhaa mubaaxyadaa inuu ku mashquulo isku ilaawo hadduu ka diido farabadsado mafduulu daacaad buu ugu yeedhaa daacaadka kuwooda laga fadliga badan yahay buu ku mashquuliyaa oo kuwa fadliga badan buu ka mashquuliyaa waa lix martabo lixdaa martabo alcallaamatu ibnu اlqayim waxa uu ku sheegayaa kitaabkiisa madaaraj الsaalikiin la yidhahdo kufri oo acdamu dembiyuu marka hore ugu yeedhaya la xaawilaya taa markuu ugu taagi waayo bidcuu ugu yeedhaya waayo bidcooyinku waa ka daran yihiin dunuubta dunuubta kale waa ka daran yihiin waatuu shaekhu lislaam ibnu taymiya yidhaahdo ahlu lbidaci sharun min ahli lmacaasi ashahwaaniyati biاsunnati walijmac ahlubidacu waa ka shar badan yihiin ahlulmacaasiga macaasidoodu ay tahay waxyaalo shahawaadka iyo hawada in la raacaya ah waxay kaga shar badan yihiin sunnada iyo axaadiista nebigu siday kutusinayso iyo ijmaaca culammada labadaba markuu bidcadiina ka diido bidcadi waxay keensanaysaa in lagu noonoqdo oo la daa'imo laakiin qofkii haddii macsiya ugu yeedho macsidii markuu ku dhaco waxaa laga yaabaa mar kale uu ka faaruqo macsidiiba inuu isciilkaambiyo war maxaa kugu watay war maxaad u samaysay oo dabeedna uu yidhahdo dib ha ugu noqon waxaaba dhici karta inuu ka toobad keeno laakiin bidcadii wuxuu la imanayaa isagoo la dhacsan oo isla alla fadliga iyo khayrka maanta aad heshay weyna ya dhiiggii muslimiintuu ilaahay ugu taqarubaya ugu dhowaanaya markaasuu intuu markaa dilo oo xaqdarro ku dilo ayuu odhanaya allah khayrka iyo fadliga maanta aad heshay weyna ya waaba lagu majeeranaya marka dee bidcadii waxaa lagu sugan yahay ama lala imanayaa iyadoo lagu farxaayo iyadoo lagu rayraynayo iyadoo la tamaniyaayo iyadoo kale inay soo noqnoqoto marka waa la daa'imaya laakiin macsidii waxaa markaa dhici karta inaanu ruuxi daa'imin marka uu macsida samaynayana waa is og yahay waxaan inay macsi tahay isagoo macsidii ku sugan aan ka faaruqin ayuu og yahay inay waxani macsi too dembi tahay oo u leyahy waad ka toobad keeni doontaa ya tawbaad la iman doontaa iyo istikfaar hadhowna waxaa laga yaba inu iscilkaambiyo almuhim shayطaanku wuxuu dadka ku lumiyo waxaa ka mid a waswasaad wasaawis iyo khawaatir buu dadka ku soo tuuraa khawaatirtaasi waa khawaatir faasida shayطaanka waa inaan lala wadin wuxuu odhanayaa war waxaan yaa abuuray waxaan yaa abuuray makhluuqaadkii marka dambe wuxuu odhanaya ilah yaa abuuray nabigu salى اllahu alayه wasalam taa dawadeeda waa sheegay saddex arrin baanu ku sheegay alintihaa iyo alisticaada iyo aliimaan ugu horayn haddii waxaasi ay ku soo dhaceen albaabkaa waa inu iska xidhaa daaqadaas yaعani khawaatirta faasidka uga imanayso qam waa inu ka siya xidhaa oo waxaa tuuraa oo niyadda ka saaraa aanu sii wadin walyantahi ayaa ku tusinaysa mar labaadka ilaahay ha magan galo falyastacid biاllaah waxani waa min الshayطaan marka shayطaan xaggii maadaamay ka timi dee allah shayطaanka ka magan gal allah magan gal oo waxaad ka magan gashaa waxaad u magan gashaa allah inuu shayطaanka kaa magan geliyo oo sharkiisa kaa dhowro acuudu biاllahi min الshayطaan الrajiim dhe min hamzihi wa nafkhi wa nafsihi allah magan gal sharka shayطaanka ka magan gal sheekh culammadii hore ka mid a ayaa mid uga cawday shayطaanka iyo wasaawiskiisa iyo waswaasku ku soo ridayo markaasuu wuxuu yidhi bal waxaad ka warrantaa haddaad soo marto beer qolo leedahay oo beertaa ey ilaalinayo oo eyga kugu qayliyo kugu soo cararo maxaad samayn lahayd waan iska eryi lahaa buuri haddana hadduu kuu soo noqdana waa iska eryi lahaa buuri haddana hadduu kuu soo noqdana waa iska eryi lahaa buuri war waa kugu dheeraanaysaa buuri waar cidda markaa waxa weye eygala la hadalo waxaad tidhaahdaa war igala hadla eyga eyga igala hadla ya shayطaanku eyba waa ka liitaaye yacni waxa weeye walilaahi almasal aclaa ilaahay khalqigiisa lama mid aha wax kastoo kamaalina ilaahay bay u sugnaadeen oo cala liطlaaq kamaal u ahay marka allah waa in la magan galaa oo sharka shaydaanka laga magan galaa acuudu billaahi min ashaytaan arajiim marka uu qofku allah magan gelayana qalbiga magangalkaas iyo baryada waa inuu ka keenaa afka baarkiisa keliya yaanu ka odhan acuudu billahi min ashaytaan arajiim qalbiga ha soo xaadiriyo bisidqin si dhab ah oo niye ah waa inuu ilaahay marka u magan galaa oo yidhahda acuudu billaahi min ashaytaan arajiim isagoo qalbigii soo xaadiriyey oo allah u tadarucaya oo isu dhulligaya culammadu waxay yidhahdeen bisidqin si dhab ah hadduu ruuxu ilaahay u magan galo oo sharka shaydaanka ka magan galo allah waa ka magan gelinaya oo waa ka ilaalinaya shayga saddexaad ee uu la imanayaa waxay tahay iimaan oo aamantu billaahi wa rasuli marka albaabkii inuu xidho allah inuu magan galo kufrigan shaydaanku ugu yeedhaayo lidkiisa inuu la yimaado iimaan ah oo lidka ku daafaco oo ashyaada waxaa lagu daweeyaa yacni addaadeeda iyo lidkeeda lagu daweeyaa sidaas yada ah ayaa dawadu tahay wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk